oo waxaan leeyahay horta puntland waxay samaysay wax oo marka horeba ku talagalku ahaa hase yeeshee nasiib darro waxaad moodaa dhinaca koonfureed in ay ka gaabiyeen sida hadda maanta puntland samaysay waa loo baahnaa waa arrin loo baahnaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhan arrintaas in ay maanta lagu naalon lahaa nin iyo od inay ka dhacdo waa tii annagana kharash aan gelinay in oo dalka oo qab oo xisbiyeed oo markaa xisbiyadu tartamaan oo nin walba nasiibkiisa iyo dadaalkiisa iyo soo dhoweynta shacabka wax ku helo laga baxo qaabka qaldan oo ilaa hadda socda oo habka qabiilka four point five taasoo aan dowladnimada aan waxba shuqul ku lahayn marka waxaan leenahay arrinta ka dhacday guud ahaan anugu waxaan leeyahay reer puntland waxa waaye waa tii la ogaa weligoodba waana la ogaa inay iyagu mar kastoba ay yihiin toossaalka ugu horeeya ay sameeyaan waan ku mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeed meesha ay joogaanna ay soomaalinimo kusoo dhoweeyeenoo iyagana in soomaalinimo ay u odeeyaanna taasna waa sharaf kale ay iyagu muteysteen waxaan leeyahay bal gobollada kale ama maamulada kale waxay ahayd inay ku daydaan guud ahaan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya arrintaas in ay to aanan haddii haddii maanta aysan dhicaynin nin iyo codkiis laakiin aysan qaladka la gelin oo safarka soo socda mar alla markii doorashadan ay dhammaatona xisbiyadu sida ay qeyb uga qaadan lahaayeenna arrintaas lagu lagu buraarugo ama lagu dadaalo ayaan leeyahay leeyahay reer puntland guul guul guul guul allahu tacaala qof kastoona oo raba cadaalad iyo sidnaana waa waxaa lagu helaa inuu shacabka loo ogolaado qofka ayaga ay rabaan ay ku doortaan aad iyo aada u mahadsantihiin wa'itaankiina waa tahay maxaa cashar ah oo laga baran karaa baad is leedahay doorashooyinkan qof iyo cod ee markii ugu horreysay taariikhda muddo konton iyo saddex sano kadib soomaaliya lagu qabto gaar ahaan puntland horta haddaanu nahay xisbiga samo ama xisbiga sinaanta ammaanka waxaan leenahay fiican oo laga baran karo na laga barteenna in laga gudbi karo qaabka qabiiliga hadda wax dowladnimada lagu dhisaayo in oo laga shaqaysan karo laga shaqaysan karo nin iyo codkiis in soomaaliya ka dhacdo ayay cashar noo tahay doorashooyinka ceenkan oo kale ah ee qof iyo cod ee taariikhda inta adigu soo jirtay muu soo joogtay wax badan baan usoo joognay wax badan baan usoo joognay doorasho noocaana wax badan ayaan usoo joognay waxaan usoo joognay wax badan marka waa soo aragnay xilligii ka-aankii ka hor waa jiray ka-aankii ka-aankiina waa tan haddii asagana marmar wuu isticmaali jiray qaab oo doorasho oo iyadana saas oo nadiif aan ahayn way iska jirtay marka wax annaka gaar ahaan qof ahaan igu cusub ma aha doorashada nin iyo cod
waayahay doorashooyinkii lagu soo doortay madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya ee ka horreeyey madaxweynihii dowladdii kacaanka maxamed siyaad bare sida cabdirashiid cali sharma arke allah u naxariiste iyo sidoo kale aadan cabdulle cusmaan dowladahaasoo kale adigu haddii aad soo joogtay codaynta ceenkan oo kale ah ma ka soo qayb qaadatay waan kasoo qayb galay waan kasoo qayb gatay inkastoo xilligii ugu horeeye aadan cabdulla cusmaan kama aanan qayb galin laakiin midda xigto oo cabdirashiid waan ka qayb qayb baan uga qayb galay oo ka-aankaas markaas ayto dhalan doona waan ka qayb galay waan xasuustaa waan ka qayb galay doorashadaas oo dambe ugu dambaysa iyadoo taasi ay jirto oo markii ugu horreysay doorasho qof iyo cod ee puntland lagu qabtay dhinaca kale waxaa jira dadyow soomaaliyeed oo iyana koonfurta soomaaliya ka soo jeeda oo laga soo musaafuriyey laascaanood ceerigaabo iyo meelo kale oo somalilan gacanta ay ku hayso marka ka xisbi ahaan arrimahan sideed u aragtaan arrimahaas waxaan u aragnaa ilbaxnimo oo soomaalinimo iyo walaaltinimo inay ay la soo baxeen maadaama runtii ahaan inkastoo qol qolo walbaba gobol ay ku xoog badan tahay laakiin haddana soomaalinimada in oo laysku faquuqo mid weligeed jiri jirtay ma ahayn waxay ahayd qof walba markii heer doorasho markii la gaaro sida aan soo aragnay nin walbaba meesha uu joogo ayuu doorasho uu ka geli jiray aana la dhihi la dhihi jirin yani gobolkaad ka soo jeedo ama dadkaaga u badan yihiin caad lama dhihi jirin marka waxaan isleeyahay puntland waxay samaysay record kale oo xasuusin ah soomaalidan cashar u dhigtay inay soo qof kastooba meesha uu joogo soomaaliya xaqaas uu leeyahay in oo doorashadu qeyb uu ka noqdo taas waxawaaye dhammaanteena ayay dan noogu tahay murunkan badan iyo qaylidan badan ayay maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa xal ay u tahay isjiijiidkan badan oo isdabaraacan badan ayay dan u tahay marka waxaan leenahay soomaali meel kastaba ay joogto oo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in ay ku fikiraan qaabkan oo hadda oo four point fiveka wax lagu qaybsanaya in laga baxo waxaa nabadgelyada iyo sharafta ku jirta dowladnimadiina ay ku jirto in oo maxaa la yidhaahdaa la tartamo oo hisbi la ogolaado in hisbiyadu ay tartamaan nin walba markaaseeto wixii barnaamij ah dalkaas u hayo uu ka gado shacabka soomaaliyeed ayaanu ayaan isku dhiiri gelinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan waayahay ugu dambeyntii xisbiga fikirkaas ayuu qabaa xisbiga samo fikirkaas ayuu qabaa ugu dambeyntii maxaa baaqa oo aad jeedin lahayd baaqayga waa midnimo baaqayga waa dadaal baaqayga waa islaamnimo baaqayga waa is waa isgarab aan soomaaliya sharaftii ay lahayd in dib loo loo soo celiyo ayaa baaq aynoo tahay isqobqobkan iyo maamul goboleed qayb kastaba dowlad laga dowlad laga dhigo oo laysku hor keeno insan soomaali sharaf inay dan ugu jirin ayaanu tahay xisbi ahaan baaqaynu ayuu yahay midnimo soomaaliyeed ayaa sharaf noo ah cadaalada ayaa nin walba deeqda sidaas ayaanu qabnaa haddaanu nahay xisbigaas inaanta ammaanka iyo midnimo ololaynta